Maalmihii la soo dhaafay, degmada Dinsore ee gobolka Bay waxaa ka socday dagaalo u dhexeeya laba beel oo walaalo ah kuwaasoo halkaasi wada dega waxaana isa soo tarayay baaqyada nabadeed ee loo dirayo beelahaasi walaalaha ah si loo joojiyo dhiigga daadanaya iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Nabadoonbarre garweyne oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ayaa ka mid ah odayaasha maalmihii la soo dhaafay baaqa nabadeed dirayay isagoo ka hadlayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayuu ugu baaqay in beelahaasi walaalaha ah ay si shuruud la-aan ah u joojiyaan colaadda bismillaahi raxmaani raxiim maanta shirkan jaraa'id oon qabanaya wuxuu daaran yahay dagaalka ka socda degmada diinsoor waxaana rabaa halkan inaan kala hadla odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo waxgaradka ee degan deegaanka diinsoor diinsoor waa meel taariikh leh oo la yaqaano oo ah dadkeedan uu ahay dad nabadgelye magaaladaasna waxay ahayd magaalo nabadgelye sagaashan iyo kowdii burburka markuu dhacay dadka reer diinsoor waxay iskugu yimaadeen magaalada shanta qabiil ee degmada laga xukumo waxay ku heshiiyeen dadka safarada ah kuwa ceelbardi iyo etoobiya ka yimid oo kenya u socdo iyo kuwa ka yimid muxuu ahaay kenya iyo dhobley iyo halkan ka tegay ee etoobiya u socda dadka soomaaliyeed oo muslimiinta in la nabadgeliya safarada oo dhanna waa meeshii calanka cad iska surnaay maanta waxaan aada uga xumahay soddon iyo afar sano ka bacdi diinsoor maanta inay gudaheeda xabad ka dhacda waa nasiib dara oo waxaan la aqbali karin waxaan uga baaqaa dadka diinsoor ku diriraayo ehelkayga waaya qaraabadayda waaya waa dadkaan isku deegaanka ahaynay waa dadkaan abti iyo aysan ahaynay dagaal sokeeyana waxaan qoomameen ahayn lagama helo dal la kala dhici maayo warna la kala qabsan maayo beerna la kala qabsan maayo nin kastana diinsoor waa laiskula noolaanaha laguma kala tegaayo waa magaalo madaxdii dooyi waayo waxaan ka codsanaa odayaasha dhaqanka beelaha halkaa wada dega shanta beelood laba waaba is haystaana inta kale inay gurmad sameeyaan gacmaha la isqabsada colaadaas si deg deg in loo joojiyo waa codsana